bismillaah alxamdulilaah hanaa-u lilaah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijnaa min dulumaati alwahmi waakrimnaa binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khasaa'ini raxmatika yaa arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suurat اlfurqaan bismi اllaahi الraxmaani الraxiim tabaaraka aladii nazla اlfurqaana calى cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira suurat اlfurqaan makiyat suuraddaani waa maki aayaadkeedu waa toddobaatan iyo toddoba aayadood waa suuradda shan iyo labaatanaad xagga suwarka qur-aanka markii musxafka la fiiriyo sidaynu in badan soo marnay waxay abbaaraysaa qur-aanka makiga meeshuu abbaarayey ama ka hadlayey suuraddani waxay ku bilaabanaysaa warramid qur-aanka laga warramayo qur-aankaasoo kuwa mushrikiinta ah ay aada u dureen oo ka hor yimaadeen oo beeniyeen oo mar ay dhaheen qur-aanku waa asaadiiru lawaliin kuwo kalena mar kalena ay dhaheen waa nebi maxamed baa iska samaysay waa faraku samays oo dad ahlu kitaab oo ka qorqortay mar saddexaadna ay dhaheen waa sixir iska cad waxoodii oo dhan baa la baabi'inayaa in xag rabbi laga soo dejiyey baa adillo iyo baraahiin dhidibada loogu aasaya waxay kuwa gaaladaay dheheen oo iska iyagu hal abuur iskala yimaadeen rasuulku maxaa binu aadan iyo bashar looga dhigayaa muu malag noqdo qaab noocaas sida dadka maalan manaasibta iyo jagooyinka la yidhaha qofka jagadaa qabanay waa inuu saa iyo saa iyo saa iyo iyagu waxay rabaan rasuulku inuu usan binu aadan bashar ahayn suuqyada marin cunooyinka cunin waxyaala noocaas oo kale ah xataa haddii binu aadan laga dhigayana waxay dhaheen bal dadka hantida iyo xoolaha haysta ee tanaadka ah maa loo dhiibo oo rasuul laga dhigo nidaamka iyagu u degsadeen isleeyihiin qaabkaas rasuulka maalamarsho qofkii waxaas haysta baa rasuul noqon karaa bay iyagu ku hadlayaan qof aan hanti badan haysan ama agoonnimo soo maray ama agoon ahaa see looga dhigay bay leeyihin taasna waa la baabi'inayaa ay ku hadleen waxaa la tilmaamayaa qolo ahlu baadil ahaa oo ninkii uu ka mid yahay cuqbat bnu abi mucayd oo nin dhib badan ahaa ubay bnu khalaf waa la tilmaamayaa wa yowma yacadu alaalimu calaa yadayh suuraddan ambiyada qayb ka mid a looga warramayaa ummadihii hore qaybo ka mid a la sheegayaa qoladii nebi nuux qoladii reer caad qoladii reer samuud asxaabu rasi qowmu luud waxaasoo dhan baa la sheegaya suuradda waxaa lagu soo khatimi doonaa caddaynta la caddaynayo addoommada cibaaduraxmaanka tilmaamahooda wa cibaaduraxmaani addoommada allaha raxmaanka addoommadiisa ah tilmaamaha ay leeyihiin oo cajaa'ibah iyo ilaahay sida wuxuu ku karaameeyey suuradda waxaa la yidhahdaa suurat alfurqaan maxaa yeelay kitaabkan furqaanka ee qur-aankeena kariimkaah oo ilaahay nebi maxamed ku soo dejiyey baa lagu sheegaya bismi illaahi araxmaani araxiim tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabadihi tabaaraka waxaa khayrkiisu batay tabaaraka waxaa barakoobay waxaa khayrkiisu batay waxaa weynaaday waxaa sharaftiisu badatay alladii allah nazala soo dejiyey alfurqaana furqaanku waa qur-aankeenna qur-aankeenna qur-aanka furqaanka soo deji calaa cabadihiina ku soo dejiyey addoonkiisa nebiga ammaanta u sarraysay u taha calayhi salaatu wasalaam tabaaraka waxaa weeyaan tamajada wa tacadama waxaa sharafoobay oo weynaaday oo khayrkiisu batay wa takaaara khayrullaahi allahaas qur-aanka kariimkaa ku soo dejiyey nebiyullaahi moxamed dushiisa calayhi salaatu wasalaam liyakuuna inuu ahaado cabdigaas lilcaalamiina caalamiinta nadiira mid nadiira udiga mid u digaya ama liyakuuna inuu ahaado furqaankaasoo qur-aanka ah labadaba waa loo celin karaa lilcaalamiina caalamiinta nadiiraa waa laga waa baabu iktife nadiirna waa yahay bashiirna waa yahay labadiiba meeshay waa yahay labadaba allahaas baa nisahnaaday allahaasaa khayrkiisu batay tabaaraka ficilkaas waa kelimad looma isticmaalo ilaa ilaahay mooyaane tabaaraka maadi baana lagu keenaa sida hadda maadiga u tahay suuraddan ilaa saddex meelood baa tabaaraka lagu soo celinaya mid waa lagu bilaabo tabaaraka aladii nazala alfurqaana weeye calaa cabdi meel kalena mar nebiga calayhi salaatu wasalaam laga sheekaynayo baa la dhihi doonaa tabaaraka aladii in shaaa jacala laka khayra min dalik meel saddexaadna barzakha marka laga warramayo baa la dhihi doonaa maya marka laga warramayo buruujta iyo xidigaha baa la dhihi doonaa tabaaraka aladii jacala fi samaa'i buruuja saddexdaba suuraddaana ku jira marka kelimadaas tabaaraka sidaas baa lagu tilmaamay liyakuuna lilcaalamiina nadiira alladii allihii baa khayrkiisu batay tabaaraka aladiida hore ka bedel alladiida hore alladiidaan dambe ka bedel ama alladii huwa isaga alladii kii weeyana waa usoo qadaran kadhaa mubtadi ama alladii baa barakooba khayrkiisu batay lahu isaga mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda u ahaaday iyo walarda ardooyinka mulkigooda waa tilmaan ilaahay leeyahay oo walam yattakhid aan yeelan waladan walad iyo ilmo aan yeelan laysa lahu waladu ilaahay walad uma aha sida yuhuuddu ay sheeganayaan iyo nasaarada tilmaamaha ilaahay halkaa lagu tilmaamayo alladii nazala alfurqaan alladii lahu milku samaawaati waalardi labo mindaana waa maxay walam yattakhid walad waladii lam yattakhid walad alladii kaasoo lam yattakhid walad oo walam yatakid aan yeelan walada walad aan yeelan oo walam yakun lahu aysan u ahaan ilaahay isaga shariikun mid la wanaagsada filmulki mulkiga wax la wanaagsada allahu akbar walaysa macahu ilaahu ilaahay maciisa ilaah kale ma jiro balaayadan gaalooyinku iyo ay haystaan oo tiradii ka bato midba ay si u ekaysiinayaan oo midba ay gan meel ka taagayaan oo midba ay kallar ka dhigayaan oo ay caabudayaan waa wada baail wax ka jiraa ma jiro wax wanaagsan iyo saalixiin iyo ambiye iyo malaa'ig hadday caabudaanna wax ka jiraa ma jiraan waa tilmaan kale walam yatakid walad walam yakun lahu shariikun fi lmulki oo wa khalaqa abuuray waa tilmaan kale iyana kulla shayin shay dhammaantii allahaasaa khayrkiisu batay oo faqadarahu qadaray taqdiiroo qadarid qadartii hore oo bilqadari khayrihi wa sharrida maaha qadartaan laga laga hadlayo waxa weeyaan awjada kulla shayin biqudratihi shay kasta qudradiisa ilaahay ku ahaysiiyey faqadarahu waa qadaray taqdiiran oo maca alitiqaani waalixkaami sugid iyo taamyeelid sidii rabbi ugu talagalay oo ku keenay cid kasta ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala waqadarahu kullu makhluuq bimiqdaarihi baa laga dhig bimiqdaarihi ilaahay qadaridiisa iyo sancadiisa makhluuq kasta ilaahay baa saas u diyaariyay subxana wa tacaala zamankiisii wakhtigiisii maslaxadiisi wuxuu ku jirtay cimrigiisii waqadarahu taqdiira qorshayn baa saa loogu qorshay afar tilmaamood baa marka meesha la sheegay ilaahay inuu yahay alladii lahu milku samaawaati walard ilaahay waa jira isagaaba waxaasoo dhan leh inuu yahay huwa almacbuudu abada allaha la caabudo weligeed inuu ilaahnimada la keliyoobay khalqigoo dhan ilaahay inuu yahay midka biila midka arsaaqay midka abuuray intaas baa meesha kugu jira waittakhaduu gaaladii waxay yeesheen ittakhaduu damiirkaas waaw cabadatu waa cabadadii waxa weeyaan kuwii gaalada ahaa mushrikiinta ahaa weeyo asnaamta caabuday waittakhaduu waxay yeesheen min duunihi waxay ka yeesheen ilaahay sokariisa aalihatan bay ka yeesheen labadii mafcuul waad uga dhigaysa ilaahyay samaysteen iyagaa ilaahya u yaqaane siday iyagu u yaqaaneen baa macnaha loo sheegay ilaahyana ma ahe waxay ilaahya u yaqaanaan bay samaysteen alle sokadiisa kuwaasoo laa yakhluquuna shay-a waxba aan abuuri karin walxaal hum iyaga laftooda yukhlaquuna la abuuray iyagaaba la abuuray iyagu laakiin waxba ma abuuri karaan iyagaaba la abuurayoo inta wax la qoray wax la sawiray wax la maaragtay la la diyaariyey iyagaaba wahum yukhlaquuna waxaas bay samaysteen cidaan wax abuuri karin miyaa ilaah noqon ka dhawaamaya sidaas bay marka samaysteenoo waxaas bay la yimaadeen wey waa qolada noocaas oo arrimahaa samaynaya weya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala iyadoo taa la sii wado walaa yamlikuuna mana hanan karaan ma milkinayaan lianfusihim naftooda darran wax bura iyo dhibaato walaa nafcaa iyo wax nafci kuwaan la caabudayo weeye laftooda naftooda dhib iyo dheef midna uma awoodaan dhibna iskama celin karaan dheefna ma soo jiidan karaan walaa yamlikuuna mana milkinayaanoo ma milkisna ma milkinayaan mowtaa dhimasho walaa xayaata nolol walaa nushuuraa isu soo saarin waxaan ilaahyada ay ku sheegayaan cid ma dili karaan laa yamlikuuna mowt cid ma noolayn karaan cid dhimatay ma soo saari karaan cibaadadii ilaahay uu lahaabay sanamyo siiyeen aan waxba awoodin dur iyo nafci midna sidaas ah mowt iyo xayaato iyo nushuur arrimaha ayaa awooda laa yaqdiruhaa ila allah ilaahay baa awooda ilaahay ayaa awooda subxaana wa tacaala waqaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafarow gaalood kulligood wixii gaaloo dhan aladiina daawtaada taasaa shamlinaysa ma kala lahalaha midabyo iyo magacyo iyo nadaamyo kale midna aladiina kafaruu allaale wixii awey wixay yidhahdeen in haadaa markaa laakiin qur-aanku degayay kufaaru quraysh bay ahaayeen kuwii sidaan ku hadlay gaaladii quraysheed bay ahaayeen waxay dhaheen in haadaa maa haadaa qur-aanku ma aha bay dhaheen ilaa ifkun ifki mooyaane ifku waa iftiro kaasoo iftaraahu ou iska iftirooday ifki maxaa la yidhahdaa beenta midda weyn asxaabu ifki in aladiina jaa-uu bilifki baan soo marnay ifki waa beenta midda ugu daran weeye oo khatarka ah marka kuwaas waxay yidhaahdeen qur-aanku ma aha ilaa ifkun oo been oo iftaraahu wuu iska iftirooday ikhtalaqahu muxamedu muxamed uu faraha iskaga samaysay min tilqaa'i nafsi isagaa iskala yimi wa acaanahu waxaana uu kaalmeeyey bay dheheen calayhi maxamed dushiisa qowmun qolo qoladaasoo aakharuuna kale qolow gacan ka helayay bay dheheen qolaa la diyaarinaysay qolaa la diyaarinaysay oo gacan uu ka helayayoo keligii maahee cid baa hawsha la waday qolo ahlu kitaab ah baa hawsha la waday dee nimankaas wax ay ku hadleen jawaab kale ma leh si gaaban waa in loo radiyo hal kelimad oo kooban baa lagu baabi'inaya ilaahay wuxuu yidhi saa iyo saa iyo mid middaa midna la geli maayo faqad jaa-uu faqad xaqiiqee jaa-uu waxay la yimaadeen kuwaas dulman dulmi bay la yimaadeen iyo wazuura been abuur dulmi waa xadgudub buhtaan bay la yimaadeen been abuur bay la yimaadeen markii ay dhaheen nebi moxamed oo carabi ah waxaa u soo laqina oo casharka soo siiya mid cajami ah mid cajami ah oo aan carabiba si fiican u aqoon baa kalaam cara kalaaman carabiyan laga soo bartaa oo qur-aankan carabiga ah nin cajamiya halkan u fadhiya markay yidhaahdeen aan leelahay dulmi bay la yimaadeen waxay la yimaadeen wazuura been abuur bay la yimaadeen oo carabta iyagaaba caraba jamiicu fusaxaa ilcarab carabta fusaxadoodii dhammaantood baa ka cajisay qur-aanka oo kale inay keenaan see baa cid u keeni kadhaa kale oo aan carabiba aqoon oo halkan jeexa ku jira oo u dhahayaan waa caanahu calayhi qowmun aakharuun been iska cad weeyaan waxa ay ku hadleen ilaahay wuxuu yidhi ku waxay kuwaas saasay dheheen waqaaluu waxay dhaheen mar labaad meel ku xasili mayaan wuxuu mar hadday been yihiin hadba qofku meel bow aadayaa mar kale waxay dhaheen waqaaluu waxay dhaheen kuwii gaalada ahaa waa aladiina kafaruudi asaadiiru alwaliina qur-aanku huwa qur-aanku bay uga jeedaan asaadiiru alawaliin kuwii hore asaadiirtooda khuraafaat baa leedaha kelimadan meeshay ka timid iyo nidaamkeeda waa laga hadlaaya khuraafaatlumam ummadihii hore khuraafaadkoodii wey beenahoodii wey ee hore taasoo asaadiirtaasoo iktatabahaa uu soo qortay oo qorid dalbay alla ii qoray ama qortay igtatabaha macnaha waa katabaha waa soo qortay arrintu waa saas bay leeyihi wuxuu amara wuxuu amray an tugtaba lahu in loo qoro waxay ogyihiin nebigu inuusan isagu wax qorin naftayda ha la ii qoro arrintaan fa hiya asaatiiru lawaliin baa tumlaa loo yeeriyaa calayhi moxamed dushiisa bukratan gelinka hore iyo wa asiilan gelinka dambaba galab iyo subax waxuu meesha kusii socdo waxay leeyihiin waa ummadihii hore taariikhahoodii iyo khuraafaadkoodii asaadiirulawaliinkaas buu gelin hore iyo gelin dambaba usii socdaa oo casharka ka soo qaataa isku dabamarayaanoo hawsha meesha ka socotaa hawshaa weeye haa bukratan waa asila taasaa loo yeeriyaa tumlaa calayhi waa maxay tulqaa wa tuqra calayhi waa lagu tuuraa cashar casharkaan tuuraya alqaa calayhi darsi tuuridda darsiga rididda soo jeedinta macnaha casharka iyo akhrintiisa sow u xafido subax iyo galab hadalka waxaa la yeeli baalii nin la dhihi jiray annadru bnu xaaris iyo rag la socday ifkiga intaa la eg oo aswa-ulkadibi beenta midda ugu foosha xun ah ayay nimankaasi la yimaadeen oo ay ku hadleen oo ay ku hadaaqeen niman aada u dhib badan bay ahaayeen iktatabahaa bimacnaa intasakahaa moxamedun baa soo guuriyey meelka uu soo qortay kanuu ka soo rogtay waaya niman bay magacaabeenoo weliba wax leeyahay saddex nin inta sheegeen hebel iyo hebel iyo hebel ya yasaar iyo caddaas iyo nin kaloo la dhihi jiray jibri iyo raggaasaa laga keenay bay leeyihi nebigu inuu ummi yahay waa garanayaan marka hala ii qoro yidhi wey wuu amray wuu qorid dalba arrintaasu ku mashquulsan yahay bay dhehen gelin hore iyo gelin dambaba bal beentoodu inta ay la-eg tahay nimankaa iyagaa fiiri waa loo jawaabayaa iyagana laga aamusi maayo jawaabta ilaahay baa keenaya nebigaasa la soo marinaya calayhi salatu wasalaam qul nebi allah waxaa dhahdaali annagaa kuu sheegay anzalahu waxaa soo dejiyey hu oo qur-aanka ah alladii allah yaclamu og asira waxa sirta ah ee qaybka ah ee qarsoon og asirra og fi samaawaati xaalo ahaaday sirkaasi sirtaasi iyo walarda ardada dhexdeeda xaalo ahaa waxa qaybkaayoo sirta ah oo cir iyo dhul ku dhex jira allaha og allahaasaa soo dejiyey waxay dhaheen waa sidaa waa sidaa qur-aanku wada beenta ahaa intaan baa lagu ifxaamiyey intaanaa lagu baabiyey allaha awoodalow caliimka ah aan waxba ka qarsooneyn cir iyo dhul iyo dhexdood midna allahaas baa qur-aanka soo dejiyey innahu ilaahayna kaana wuxuu ahaaday kafuuran mid dhaafid badan raxiimaa dhaafid badana weeyo cuquubka ilaahay waxba idiin soo dedejin maayo waa idiin kaadinaya waana raxiiman waa mid naxariisasho badanoo ilaahay waa waasicu lmaqfirati raxiimun bilcibaadi waqaalo waxay kaloo yidhaahdeen kuwii gaalada ahaa iyagaa warkoodii socdaa weli qur-aankay durayaan oo hadba wax ku sheegayaan oo waxay doonayaan in ay ifki iyo iftiro ay la yimaadaan waxay yidhaahdeen maa lihaada arasuuli maa lihaadaa kan maxaa u ahaaday alrasuuli ah war rasuulkan maxaa u ahaaday hadda rasuul miyay u aaminsan yihiin oo u qireen maya waa jees jees a nin inta jago sheegtay aad jagada iskaga dhawaaqday isagoo am aan ahayn oo laiskaga caycayaarayo oo kale marka waxa weeyaan rasuulnimo umay aaminsaneen waxay dhaheen maa lihaada arasuuli rasuulkan maxau leeyaho u ahaaday yaakulu xaalow cunayo addacaama intifaaca iyo cunnada wayamshi xaalow soconaayo fil aswaaqi suuqyaasha yaa arkay rasuul suuq maraya yaa arkay rasuul cunno cunaya waa beentoode dee rasuul suuqna waa mara cunnana waaba cunaaba bashar binu aadam wey sidaan wax cunno waxu cunayaabay dheheen sidaan waxu cabno waxu cabbeeyaa sidaan u soconno suuqa suuqa u marayaa macaashkii iyo noloshii iyo adeegiibuu ku dhex jiraa waa yaaban yihiin marka waxay leeyihin innahu laysa bimalakin laamka kordhig malag maaha walaa bimelikin boqorna maaha tanna waa laamka al hoos dhigaa ya alfooq lilfooq bay dhahay waxa weeyaan kan kor dhigan kan kor jiraan iskale waa malag kan hoos laga xarakeeyo hoos dhigahana waa boqorrada dee dhulka jooga oo hoos bay joogaan iyaguna marka malagna maaha meligna maaha nin oo maxay tahay hadduu malag yahay wax ma cuneen boqorna maahu hadduu boqor yahay suuqyada ma marmareenoo boqorrada iyo madaxda suuqyada iyo adeegyada iyo shaqadan adeegyada cadee khidmadaah meel bay ka fadhiyaan nimanka boqorradaayoo la doorto meel bay iska fadhiyaan mid kale ku dareen waxay dhaheen lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo ilayhi isaga xaggiisa malakun malag maa la keeno malag maa la soo dejiyo malag maa la soo dejiyo oo fa yakuuna malagu ahaado macahu moxamed maciise nadiira mid digaya mu u markhaanti kaco malag u markhaanti kaca oo yidhaahdo wuxuu sheegayo anaa ka markhaantiya waa rasuul waa runti maa lagu soo daro lowlaa unzila hallaa unzila maxaan loo dejin maa la dejiyo ilayhi xaggiisa malakun oo fa yakuuna macahu nadiiraa sidaasay tanna ku hadleen hadba meel bay u boodayaan hadba waxbay sheegayaan waa niman aad iyo aada u dhib badan nimankan iyaga ah intaa qur-aankay durayaan lowlaa bimacnaa halla oo fa yakuuna u ahaado macahu maca muxamadin nadiira mundira mid digaya ow amase yulqaa maal la rido la tuuro ilayhi moxamed xaggiisa kanzun kayd cirka maa kayd looga soo dejiyo iyo dahab iyo adduun oo ugu kaalmaysto noloshiisa iyo hawsha uu wado dhaqaale maa cirka looga keeno maxaa diinta waa fidinaysaa waana baraysaa waana baranaysaa waxa weeyaan dacwadu saasay ku socotaa iyaguse waxay aaminsan yihiin hadduu run sheegayo maa dhaqaale iyo kanzi kor looga keeno soo uga kaaftoomo inuu meelahan marmarayo suuqyada aw takuunu lahum ay u ahaato isaga jannatun beer beertaasoo yaakulu minhaa u ka cuno beer iskagaba filnaato midhaheeda iyo timirteeda iyo adduunkeeda kuwa filnaata may u ahaato taasna ma leh beer ma leh xirka wax loogama soo dejin kayd ah waxa weeyaan malag dhinac socdo ma jeedno suuqyadii waa maraya ilaahay wuxuu yidhi waqaala adaalimuuna kuwii daalimiintaha kaafiriintaha waxay dhaheen in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaan ilaa rajulan nin ninkaasoo masxuuroo la sixray nin la sixroo sixir ka qaalib noqday oo rasuul baan iska sheeganaya baa daba socota ooyay la hadlayaan gaaladu waqaala daalimuuna waxay dhaheen in tattabicuuna khitaabkiiyo ku dhacayahay ma raacaysaan in tattabicuuna maa tattabicuuna muuminiinay muuminiintay la hadlayaan muuminiinay ma dababoodaysaan oo ma daba socotaan ilaa rajulan oo masxuura ilaahay wuxuu yidhi undur bal fiiri kayfa sida darabuu ay u qadareen laka adiga alamhaala amhaal masalloh aqaawiil la yaab leh hadba wax say kuugu dayeen fiiri fadalluu way dhumeen way dhumeen falaa yastadiicuuna ma karayaan sabiilaa sabiil iyo waddo xaqa gaarsiisa maba karayaanba sidaas baa ku dhacday waxay sheeganayaan dhowr arrimood oo waxay leeyihiin dhowrkaa arrimood ciddii ku sugan see rasuul looga dhigo arrimo iyagu marka jirka la xidhiidhay fiirinayaan qofku xoolaha mau hayso waxaas mau ahaadaan waxaa may ahaadaan arrintuna sii maaha sidaas ma ah mar waa shaacir bay dhahayaan mar waa saaxir bay dhahayaan mar waa majnuun bay dhahayaan hadba waxbay keenayaan ilaahay wuxuu yidhi tabaaraka waxaa khayrkiisu batay alladii allah waa ficil jaamid ah tabaaraka aladii allihii baa khayrkiisu batay allihii baa sharafoobay allihii baa weynaaday in shaaa hadduu doono jacala laka kuu yeeli lahaa jacala bimacnaa wahaba midaan jacala laka wahaba laka kuu hibayn lahaa khayran wax ka khayr badan min daalika waxa ay sheegayaan beer mau yeesha sooma dhihin beer wax ka badan allaha hadduu doono kuu hibayn lahaa adduunkaba kugu siin lahaa hadduu doono weeye allahaasaa khayrkiisu bato khayrantaas ka bedelo jacala laka kuu hibayn lahaa khayran wax ka khayr badan min daalika jannaatin kuu yeeli lahaa kuu hibayn lahaa khayranta ka bedel jannaad hal jannay sheegeen jannooyin kuu hibayn lahaa jannooyinkaasoo tajriye dareeriso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal webiyaal ay dareerayaan ee janno keliya maaha iyagu waxay dheheen aw takuunu lahu janna hal beera maa la siiya dheh oo wayajcal laka kuu yeeli lahaa qusuura jacalada ku xigtanna in shaaa hadduu doono jacala laka kuu yeeli lahaa wayajcal laka kuu yeeli lahaa qusuura qasriyaal waa weyn hadduu dambe kuu samayn laha dee nebigu waxaa la yidhi ma waxaa rabtaa nebi malag meligoo boqora inaa noqoto mise nebi cabdi ah waa addoon ilaahay addoonnimadiisa yaa saasaa rabtaa markaasuu yidhi waxaan rabaa nebiyan cabda deedna waa loo yeelo sidaas baa xaalkiisu ah nebigeenna calayhi salaatu wasalaam cajaa'ibtiisay ka midtah marka hadduu doono sidaa unbuu kuu yeeli lahaa weeye laakiin waxaasoo kayd iyo khayr ah waa kaa horeeyaanoo aakhiraa lagugu keydiyey wax tiro badan oo khayr badan oo ilaahay subxaana wa tacaala kugu manaystay baa halkaa kaaga dambeeya sidaas baa marka aayaddan loo keenay baa layidhi in shaaa jacala laka khayran min daalik saasaa loogu tilmaamo waa isagii lahaa qaadiciyaad ilaa waxa weeyaan nebiga addoonnimadu waa ku sifaynta lagu tilmaamayo waa arrin insaanka tilmaamihiisa midda u sharafta badan addoon ilaahay inuu yahay weeyaan sifo ka fiican mu addoonka muuminka laguma tilmaamaba qaadiciyaad wuxuu yidhi wa mima zaadanii sharafan watiiha wakidtu biakhmusii ada'u huraya dukuulii taxta qowlika yaa cibaadii yaa cibaadiyadaas ujeeda waanay waan sayarta axmada lii nabiya waan sayarta axmada lii nabiya taasna marka arrinteedu sidaa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxana wa tacaala bal iskaba dhaafe kadabuu waxay beeniyeen bisaacati saacaddi qiyaamaday beeniyeen waactadnaa waxaan u darabnoo u diyaarinay liman axadkii kadaba beeniya bisaacati kadaba beeniya bisaaca saacadda qiyaamada qofka beeniya waxaan u darabnay saciiraa naar huraysa naartaasaa loo diyaariya naar naaran shadiidatal isticaar naar huritaankeedu daran yahay taas baan u diyaarinay wey wixii nebigu la yimid bay inkireen marka iyagu calayhi salatu salaam waa qolada noocaas saacadda qiyaama saasuu u beeniyey waa la sii wadayaa marka dersiga halkaasuu ka sii soconaya dersigeen intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab